Xafiiska Horumarinta Xoolo-dhaqatada Dowladdeegaanka Soomaalida ayaa degmada Awaare ka daafuray ololaha tallaalka, furuqa xoolaha iyo daweyntooda. Munaasabadda lagu daafurayay ololahan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Awaare, dhaqaatiir, agaasimayaal iyo mas'uuliyiin ka socday Xafiiska Horumarinta Xoolo-dhaqatada Dowladdeegaanka Soomaalida. Mudane Cabdicasiis Saxardiin oo ka socday Xafiiska Horumarinta Xoolo-dhaqatada Dowladdeegaanka Soomaalida iyo Isuduwaha Xafiiska Horumarinta Xoolo-dhaqatada Gobolka Harare, Mudane Maxamed Hudle Xuseen ayaa si wadajir ah uga warbixiyay ololahan tallaalka xoolaha.
Tallaalka waxaan daafuraynaa oo insha Allah nooga bilaaban doona ee, degmada Awaare tallaalka xoolaha oo iskugu jira laba nooc. Tallaalkaas oo ka kooban 250 kun oo dhows oo ah tallaalka BPR-ka iyo 250 kun oo dhows oo ah tallaalka sheep and goat bucks. Ee, horaan waxaa tiim baa halkan imaaday xanuunkan BPR-kay qaadeen ee, tasti ka qaadeen waxaa la ogaaday inuu xanuunka halkan ka jiro marka markaa kabacdi falcelintiisii bay naga caawinaysaa hay-adda v s f swiss Ee, marka annaguna waxaan nahay kormeerayaashii iyo dadkii shaqadu say u socon lahayd insha allah ka warhayn lahaa Ee, marka tallaalkaas oo muddo toddobaad ah socon doona insha allah waxaan rajaynaynaa in sidii loogu talagalay u aq- u qabsoomo tallaalkan oo laga fulinayo tallaalka BBR-ka een waxaa ee, tallaalkan iska kaashanaya ama tallaal waxaa laga fulinayaa labada degme ee degmada Awaar iyo degmada Daroor ee tallaalkaas oo ee, loo yaqaano tallaalka BBR-ka iyo tallaalka ee, Sheep and Goat Box-ka ee, oo Soomaali ahaan ah tallaalkan furaqa loo yaqaano iyo tallaalka ee, bulshadu ay u taqaano een hulumbaha ee, tallaalkaas oo iska kaashanaya xafiiska horumarinta xoolo-dhaqatada iyo hay'adda VSF een tallaalkaas oo socon doona muddo shan iyo la- ee, shan iyo toban cisho ah ee, sidaasna maanta lagaga daafuray labada degmo een hadda degmada Awaare oo aan joogno iyo degmada een Daroor oo iyada aan u soconno Ee, saaka waxaan daahfuraynay een, tallaalkii b b r ka tallaalkaasay wada fulinayaan xafiiska ee, dowladdeegaanka soomaalida xafiiska xoolaha dowladdeegaanka soomaalida iyo hay-adda ee, v ee, v s f oo iska kaashanayaan Een, runtii waa tallaal muhiim ah oo xilli ku habboon Ololahan tallaalka xoolaha oo laga daafuray degmada Awaare ayaa ka qayb qaadanaya horumarinta caafimaadka iyo daryeelka xoolaha degmada Awaare.